أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan ku dhex jirnay tafsiiru suurati shucaraa casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda konton iyo labaad ee suuradda ka mid ah qisadii nebiyullaahi muusa ayaan kusoo jirnay waxaanan casharkii kan ka horreeyey aan uga soo hadalnay sidii ay ku bilaabatay dacwadii nebiyullaahi muusa iyo haaruun iyo muwaajahadii iyaga iyo fircawn dhex martay iyo doodii dhex martay markii dambena isku beddeshay in mucjizo iyo la keeno oo markaa aayaddii nebiyullaahi muusa ay guulaysatay dadkii uu keenay fircawnna inay markaa iyagu nebiyullaahi muusa ay raaceen intaa ayaan marka kasoo hadalnay qaala tacaalaa alla wuxuu yidhi wa awxaynaa ilaa muusaa haddana marka alla wuxuu ka hadlayaa sababkii iyo qaabkii fircawnna lagu halaagay reer bani israa'iilna dhulka iyaga loogu dhiibay marka alla wuxuu yidhi wa awxaynaa waanu u waxyoonnay ilaa muusaa nabiyullaahi muusaa baan u waxyoonnay an asri ay asri la dheelmo bicibaadii addoommahayga la dheelmo innakum idinku muttabacuuna kuwa la raacaya ayaa tihiin oo waxaa idin raacayo fircawn iyo dadkiisii dayb asbaabtii marka ay ku badbaadi lahaayeen baa alla uu sameynayaa nebiyullaahi muusa ayaa waxaa loo waxyooday inuu la dheelmado reer bani israa'iil dheelmintaasna suuratu taaha ayaan uga soo hadalnay marka alla wuxuu yidhi wa awxaynaa waanu u waxyoonnay ilaa muusaa nabiyullaahi muusaan u waxyoonnay an asri la dheelmo bicibaadii addoomahayga la dheelmo asri iyo yacni asraa iyo saraa labada inay waa laba qiraa'a waa ku timaadaa an asri iyo an isri ayb macnuhuna waa isku mid waxaana loo jeedaa sir bibani israa'iila leylan sir bani israa'iila leylan reer bani israa'iil xilli habeen a la guuray oo la dheelmo min ardi misra dhulka masar ka dheelmi oo halkaa marka kaka ka kaxee inakum inakum idinku muttabacuuna kuwa la raacayaa tihiine marka bicibaadii de reer bani israa'iil alla wuxuu u dhahayaa iyagu muslimiinay ahaayeen markaas oo nebiyullaahi muusa ayay rumeeyeen oo ay raaceen ayb fa arsala fircawnu fa arsala wuu diray fircawnu fircawn fi lmadaa-ini magaalooyinkii dhexdooda xaashiriina kuwa soo ururinaya dadka oo ciidankii iyo qoomkiisii dad soo ururiyo ayuu u diray magaalooyinkii oo dadkaasi hadda marka waxay dhahayaan kaalaya muuse iyo qoomkiisaan qabqabanaynaay ayb fa arsala firca fa arsala fircawnu fircawn wuu diray filmadaa-ini magaalooyinkii dhexdooda xaashiriina kuwa dadka soo kulmiyo ay man yaxshuru lahu jundahu wa qowmahu dad isaga ciidankiisa iyo qowmkiisaba soo ururiyo ayuu magaalooyinkii u bixiyey oo ku diray maxay marka dadkaasi maxaa marka fircawn qowlkiisa ou ahaa inna haa-ulaa'i kuwan reer bani israa'iil buu u jeedaaye lashirdimatun haraadi weeyaan kuwaas oo qaliiluuna aada u yar wa inahum iyaguna laqaa'iduuna kuwa ciilay waayo kuwa ciilayo lanaa annaga kuwana ciilayo weeyaan iyaga wa inaa annagu la jamiicun ayaan nahay jamac dad urursan xaadiruuna oo digtoonidooda qabo oo hubaysan oo markaa yacni waxooda u diyaarsan yihiin iyo qalabkooda ay dhawu adaatin dad qalabkoodii diyaar uu u yahay oo qalab u saaxiib ah wa quwatin xoog u saaxiib ah wa silaaxin iyo hub u saaxiib ah ayaan nahay saasuu ka wadaa marka xaadiruunana waa la akriyey xadiruunana waa la akriyey culimada qaarna marka meeshaa tafsiirka waa ku kala yar duwaan oo xaadiruuna marka ay tahay macnuhu dad hubaysan ayaan nahay waay ay muciduuna mu'duuna mu'duuna marka macnaheedu waa dawu adaatin qalab iyo hub iyo dad haystaan nahay waay haddii marka xadiruuna la yidhaahdana dad digtooni qaba ayaan nahay waay oo markaa dad yacnii aan la dagi karin oo soo jeedo oo dadka iyaga kasoo horjeeda waxa ay damacsan yihiin garan karo oo markaa yacni taxadar badan oo ka hortegi karaan nahay ayb macnahaasna marka labada qiraa'a waa lagu kala duwaa wa inaa la jamiicun xaadiruuna iyo xadiruuna waana isku dhadhow yihiin oo laba macno hadda isku dhowdhow weeyaan fa arsala fircawnu fircawn wuu diray fi lmadaa-ini magaalooyinkii dhexdooda xaashiriina kuwa dadka soo ururiyo ayuu ku diray wa yaquulu lahum ayaa u qadaran marka aayadda kale wuxuu u dhahayaa fircawn oo dadkii markaa uu ku dhahayaa ina haa-ulaa'i kuwaani la shirdimatun waa haraadi yacnii bishirdimati shirdimada wuxuu ujeedaa alطaa'ifata waalcusbata koox iyo yacni jamaaco albaaqiya ee markaa dad tegay ka haray ayb af soomaaliga marka de waxa ugu dhow waxaa weeyaan shirdimada in lagu macneeyo haraadi waa dad yar oo iyagu marka tira ahaanna u yar qolo markaa jabtayna ka haray ayb marka wuxuu leeyahay ina haa-ulaa'i kuwaani la shirdimatun koox yar oo haraadi ah waayo kuwaas oo qaliiluuna aada u yar mufasiriintu marka waxay yidhaahdaan ilaa lix boqol oo kun ayaa cadadkooda uu gaarayay isaguna waa ku labalaabmay marka hadda isagu hadduu ku labalaabmo hubkiina uga badan yahay waa yaraysanayaan ayb wa inahum iyagu laqaa'iduuna kuwii ciilaya waayo lanaa annaga kuwana ciilaya waayo way naga caraysiinayaan weeyaano way iyaga marka way naga caraysiinayaanoo waxay nooga caraysiinayaan diinteenni inay khilaafeen kow iyo inay rabaan inay ka baxaan innaga qabdadeenna iyo awooddeenna iyo gacan ku-haynteenna ayb macno kalena waxaa lagu daraa waxay alaabtiibay ka qaateen oo waxay ka caariyeysteen waxyaabihii laysku qurxinayay oo reer fircawn ay lahaayeen ayay intay ka caariyeysteen ayay marka inay la tagaan ay rabaan aduu macaanidaas oo dhan marka waa lagu sheegaa carada waxaa keenayo shaki laakiin waxaan lahayn carada waxaa keenaya inay tahay midda ugu horeyso diinta ay ku khilaafeen midda labaadna inay tahay inay ka baxaan gacantooda oo ay rabaan wa inaa anagu la jamiicun ayaan nahay dad markaa yacni urursan oo jamac ah kuwaas oo xaadiruuna qalabkoodii markaa uu diyaar u yahay oo qalabkoodii haystaan ay muciduuna mu'duuna xadiruuna haddii la yidhaahdana dad digtoonidooda qabo oo taxadarkooda qaboon la gaadi karin baan nahay waa macnaha fa akhrajnaahum min jannaatin wa cuyuun marka allah wuxuu leeyahay fa akhrajnaa waxaanu ka bixinay hum iyaga reer fircawn min jannaatin beera ayaan ka bixinay iyo wa cuyuunin ilo wa kunuusin kaydad iyo wa maqaamin iyo maqaam darajo maqaamka oo kariimin aada u wanaagsan waa manaabirtii ay saarnaayeen iyo wixii ay markaa awooddii ay gacanta ku hayeen ayb kadalika sidaadaas ayaanu facalnaa aan samaynay wa awrathnaa waxaanu dhaxal siinay haa dhulkii bani israa-iila reer bani israa-iil ayaanu dhaxal siinay inta aan marka halaagii fircoonba laga sheekaynin meeshii uu ka tegay iyo wixii uu ka tegay buu rabbi ka warramayaa marka alla wuxuu leeyahay faakhrajnaa waxaanu ka bixinay hum fircawn iyo dadkiisii min jannaatin beerayaalo iyo wa cuyuunin ila burqanayo oo de webigii niilka iyo wax badan oo burqanayo wa kunuusin iyo kaydad ayaanu ka saarnay oon ka bixinay iyo wa maqaamin maqaam maqaamka oo kariimin aada u wanaagsan kunuustaas marka mufasiriinta qaar waxay yidhaahdaan jabal weyn oo waxaa jira marka ku yaalo jabal muqatam la yidhaahdo oo masartii hore qaahiradii hore oo qadiimka ahayd waaye waana meesha badanaa maqaabirta iyo qubuuro fara badan baa ku yaalla waa iska meel maqbara oo kale hadda iska noqotay buurtaas marka ama jabalkaas muqatam la yidhaahdo ayaa kunuus iyo kaydad ku jireen kaydadkii iyo wixii ku jiray halkaasay uga carareen reer fircawn meeshaas markaa waxaa la leeyahay marka kaydka hadda ilaahay tilmaamayo wixii ay hanti hanti haysteen weeyaan un amaa kaydkan oo jabal muqatam ayuu ku jiraa la leeyahay wax iska shibhi khuraafo u dhow waaye walidalika abu xayaan alandalusi tafsiirkiisa albaxru lmuxiid wuxuu leeyahay masaaridu arrintaas marka aada bay ugu wareereen khuraafayna ku noqotay sida ay u joogaanna mar walba intay soo baxaan maalintii ayay qodayaan meesha sida ay u qodayaan u qodayaan ama dhagax adag ayaa soo celinayo ama ciid eber a bay u tegayaan markaasay kasoo dhaqaaqayaan haddana waxaa la leeyahay maya meeshaan buu kaydkii ku jiraa waa qodayaan haddana afartan iyo laba sano ayaan deganay buu yidhi masar meeshaasna waxunbaa laga raadinayo waa la qodaayey waxna waa laga la-yahay marka inay shibhi khuraafo iska tahay baa badan wa kunuusintooda waa dahabkii iyo fidadii iyo wixii maal fircawn uu haystay waay iyo wa maqaamin maqaam maqaamka oo kariimin aada u wanaagsan ayaan ka saarnay oon ka bixinay kadalika sidaadaas ayaanu facalnaa bihim aan ku samaynay iyaga wa awrathnaa waan dhaxal siinay haa ardadii masar bani israa-iila ayaan dhaxal siinay oo reer bani israa-iil markaa dee way kusoo laabteen masar sida aayaddan ka muuqato bacda fircawn iyaga ayaana dhulkii markaa dhaxlay mar dambana hadda waa kuwii ka baxay oo xadiidkii dheeraa ee xaakim uu warinayay fi lmustadrak fi tafsiiri suurati shucaraa uu ku warinayay dawaatou ahaa nabiyullaahi muusa waa kii ka bixiyey oo ardulmuqadasa iyo meeshaas waa tii ay aadeen ayb lafihii nabiyullaahi yuusufna waa kii laga bixiyey meesha oo markaa la geeyey halkaas iyo dhulkii marka ardulmuqadasa oo shaam ah wa awrathnaa waan dhaxal siinay haa dhulkii bani israa-iila reer bani israa-iil baan dhaxal siinay faatbacuuhum faatbacuu way raaceen fircoon iyo qowmkiisii hum reer bani israa-iil bay raaceen mushriqiina iyaga oo qorax soo bax waqtigeed gelayo xilli qoraxdu ay soo baxday oo iftiin ou jiro ayay dabagaleen ayb ay xiina ashraqat ishamsu waa markii qoraxdu ay markaa yacni soo dhalatay ayb marka faatbacuuhum faatbacuu way raaceen fircawn iyo qowmkiisii hum reer bani israa'iil bay ayay dabagaleen oy raaceen mushriqiina iyaga oo oo xilli qorax soo bax gelayo waqtigaa ayay marka dabagaleen falamaa markii taraa aljamcaani falamaa markii taraa-a ay is arkeen aljamcaani labada jamac labada kooxood waa jamcii nabiyullaahi muusa iyo kii fircawn meelay iska arkayaan markay gaareen qaala asxaabu muusaa muuse asxaabtiisii waxay yidhaahdeen innaa annagu lamudrakuuna kuwa la haleelayaan nahay oo lasoo qabanayo ay lamulxaquuna hadalkanna marka waxay u yidhaahdeen calaa sabiili tashaa-um tashaa-umka waxaa la yidhaahdaa qofku inuu baasaysto muxuu baasaysanayaa marka inuu leeyahay mar walbaa nasiib darro iyo dhibaato unbaa kugu dhacayso inuu is yidhaahdo iyagoo marka baasaysanayo ayay waxay yidhaahdeen waana lasoo qabtay inay sidaa tahay tashaa-um tahayna waxaa ku tusaya oy nabiyullaahi muusaaba ay baasaysanayaan qowluhu tacaala suuratu alacraaf aan kusoo marnay qaaluu uudiinaa min qabli an ta'tiyanaa wa min bacdi maa ji'tanaa intaadan noo imaaninna waa nala dhibay markaad noo timid kadibna waa nala dhibay oo dhibkii waa un nagu socdaa warkaas marka wuxuu ka dhigan yahay adiga muuse ah dhib maahane wax kale nooma keenin waay awalna waa iska dhib banayn haddana dadkii unbaad nagu dirtay markaasaad dhibkii unbaa sii ziyaaday marka inaa lamudrakuun marka ay leeyihiin calaa sabiili tashaa-um ayay u leeyihiin qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muusa kalaa arrintu sidaa inay tahay iska daaye inna macii aniga la jirkayga rabbi rabbigay ayaa ah oo rabbiba rabbigaybaa ila jiro sayahdiini waa i hanuunin doonaayo liqariiqin anjuu bihi waddo aan ku badbaado ayuu rabbigay igu hanuunin doonaa ayb waddo aan markaa yacni ku nabad galo oo fircown iyo sadwadiisa aan uga nabad galo ayuu rabbi igu hanuunin doonaa sidaas buu ku yidhi marka mufasiriintu waxay leeyihiin waddadii ayagu ay islahaayeen waa ku baxsan kartaan ma qaadin nabiyullaahi muusa waddada xeebta iyo badda aadaysa ayuu qaaday iyaguna marka waxay leeyihiin war meeshan cadowgiina gadaalow naga jiraa horteennana waa bad xaggeed nagu wadaa nabiyullaahi muusana wuxuu leeyahay maya ee aniga waddadii la i amrayaan ku socdaa ee idinku iska daaya ayb qaala wuxuu yihi nabiy llaahi muusa kala kalaa arrintu sidaa inay tahay iska daaye ma ahan ina macii aniga la jirkayga rabbii rabbigay ayaa ah ay ina rabbii rabbigay macii aniga la jirkaygu ahaaday sayahdiini waa i hanuunin doonaa oo dariiq markaa wuxuu igu hanuuninayaa fircawn aan uga badbaado faawxaynaa ilaa muusa an idrib bicasaaka albaxra fainfalaqa fakana kulu firqin kaطawdi lcadiim fa awxaynaa waanu waxyoonnay ilaa muusaa muusaan u waxyoonnay an idrib ay idrib ku dhufo bicasaaka ushaada ku dhufo albaxra badda ku dhufo ushii oo watay fanfalaqa wou dhambalmay yacni albaxru baddii ayaa dhambalantay fa kaana wuxuu ahaaday kullu firqin qeyb kasta oo baddii ka mid ah ka tawdi buur oo kale ayay noqotay buurtii day-al cadiimi aadka u weyneyd fircown marka xagga dambe u kasoo jiraa baddiina hortiisii waaye waxaa la amray marka inuu baddii ku dhufto usha fa awxaynaa waan waxyoonnay ilaa muusaa muuse intii ka abaan u waxyoonnay an idrib ay idrib ku dhufo bicasaaka ushaada albaxra badda ku dhufo fanfalaqa ay fanfalaqa albaxru baddii waa dhambalantay oo waa dilaacday fakaana wuxuu ahaaday kullu firqin qeyb kastoo min albaxri baddii ka mid ah ka tawdi buur ayay ahaatay oo kale alcadiimi ee aada u weynin badan qolo walbaa marka labaiyo toban lafood ayay ahaayeen laf kastaana dariiq ayay martay marka wa aslafnaa waan soo dhoweynay hama meeshaas alaakhariina kuwii kale ayaan soo dhoweynay kuwaa marka la soo dhoweynayo waa qowmu fircawn macnuhuna waxaa soo dhoweynta laga wadaa ay qadamnaahum ila albaxri badda ayaanu usoo dhoweynay wa qarabnaahum ila alhalaaki halaagna waan usoo dhoweynay saasay ka dhigan tahay marka waxaa kaloo lagu macneeyaa wa aslafnaa ay wa jamacnaa waa soo ururinay iyaga dhan hama meeshaas ayaanu kusoo ururi ururinay alaakhariina kuwii kale walidaalika musdelifa waxaa musdelifo loo yiri dadkaa kusoo ururo ayb meeshaas marka laba macnaa marka wa aslafnaada ku jirto waa soo dhoweynay baddi baan usoo dhoweynay saan saan u halaagno macnaha labaadee ku jiraana waxa uu yahay waan ururinay iyaga dhan waanu ururinay oo waxaan kusoo ururinay hama meesha alaakhariina kuwii kale wa anjaynaa muusaa wa anjaynaa waxaanu korinay muusaa nabiyullaahi muusaan badbaadinay isaga iyo waman ayaan badbaadinay macahu isaga la jirkiisa ah ajmaciina xaal ay yihiin dhammaantood muuse iyo marka intii la jirtayna baddii waa ka baxeen oo waa laga badbaadiyey kuwan oo dhan markii badda lagu soo ururiyey fircoon iyo qoomkiisiina meeshaas baa iyagana lagu halaagay huma markaa dabadeed aqraqnaa waan maashaynay alaakhariina kuwii kale ayaan maashaynay oo baddii ayaan marka ku hafinay oo ku qariqinay ina fii dalika kaagaas dhexdiisa waxaa ku sugan la-aayatan ayaa ku sugan aayad calaamad ayaa ku sugan tusayso waxdaaniyada alle subxaanahu wa tacaala wamaa kaana ma uusan ahayn akharuhum badankood mu'miniina kuwa rumaynayo ayb ama kaanada zaa-ida ka dhiga haddaad doonto ama ama waxaad ka dhigtaa sideeda u camal sii wamaa kaana akharuhum badankood maynan ahaanin mu'miniina kuwa ilaahay rumaynayo ama aayaadka alla rumaynaya ma ahaanin wa ina rabbaka rabbigaa lahuwa isagu alcasiizu waa alla addoommadiisa ka adag alraxiimu ee naxariis badan marka labadan aayadood qiso walbaa markay dhammaataba waa ku horsanayaan suuradda dhexdeeda ayb fircown iyo qoomkiisiina halkaas ayaa lagu xaaqay oo lagu halaagay halaaga fircown wax ka midana waxaan kusoo marnay si kooban aan ugu soo marnay suuratu alacraaf ayb oo in ilaahay subxaanahu watacaala isaga markaa dabad uu ku maasheeyey iyo sidaasna qisada halkaana marka aada baa loo yar faahfaahiyey waxaa la yaab leh marka qisadaani bacdi zanaadiqa way inkirayaan oo masaari'a marka iyagu waxay leeyihin de qisadaani waxay u adeegeysaa muuse iyo ummad kale muuse waa min bani israa'iil innaga waxaan nahay bay leeyihiin qibdiyiin qibdiyiintii in beledkii laga qabsaday oo la halaagay waxaasay sheegaysaa wax jirana ma ahan bay leeyihiin oo qisaskan marka qur-aankii kusoo arooray ee meelo badan lagu sheegay ee fircown in la halaagay oo bad lagu maasheeyey ayay inkirayaan ayb watlu calayhim naba'a ibraahima id qaala liabiihi wa qowmihi maa tacbuduun qisooyinkii kale marka nabiyullaahi nuux iyo inta aan la gelin waxaa laga hormariyey qisatu ibra ibraahim sababta looga hormariyeyna waxa ay tahay carabtu waxay ku abtirsadaan ismaaciil nabiyullaahi ismaaciilna waxaa aabba u ah oo dhalay nabiyullaahi ibraahim haddana waxay leeyihiin inagu diintii nebi ibraahim ayaan ku taagannahay waa la ceebeynayaa marka waxaa la leeyahay diintii nabiyullaahi ibraahim idinka ma haysaan inaydnan hayninna waxaa tusayo waaba kan dacwadii nebi ibraahim nacam oo dacwatu tawxiid ayay ahayd idinkuna asnaam baad caabudaysaan isaguna yacni asnaamta waa kasoo horjeeday marka alla wuxuu yidhi watlu aqri calayhim iyaga korkooda ku aqri naba-a ibraahiima ibraahim warkiisa khabarkiisii iyo qisadiisii iyo taariikhdiisii ku aqri korkooda id waqti qaala uu yidhi nabiyullaahi ibraahim liabiihi aabihii uu u yidhi iyo wa qowmihi iyo qowmkiisa maa maxaybaa tacbuduuna aada caabudaysaan idinku qaaluu waxay yidhaahdeen nacbudu waxaan caabudaynaa asnaaman asnaam fanadallu waxaanu ahaanaynaa maalinka oo dhan caakifiina kuwii dul yacnii negi ku ah lahaa iyada ay calayha qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi ibraahim hal yasmacuunakum ma idin maqlayaan idinku asnaamtaasi id waqti tadcuuna ay tadcuunahum markaad caabudaysaan ama aada baryaysaan oo tuugaysaan ma idin maqlayaan ow amase yanfacuuna ma anfacayaan kum idinka ma idin anfacayaan ow amase yaduruuna ma idin dhibayaan su-aal buu weydiiyey markaa su-aashu su-aashii uu weydiiyey waxay noqotay dad marka maalin oo dhan un sanam kor fadhiyo allihii abuurayna markaa ka tegayo markaa wuxuu leeyahay alle watlu aqri calayhim korkooda ku aqri naba-a ibraahiima ibraahim khabarkiisii id waqti qaala uu yidhi ibraahim liabiihi aabihi uu ku yidhi azar iyo wa qowmihi iyo qowmkiisa maa maxay baad tacbuduuna aa caabudaysaan maxaad caabudaysaan ay aya shay-in tacbuduun qaaluu waxay yidhaahdeen nacbudu waxaan caabudaynaa asnaaman asnaam asnaamtuna da waa musawiro ay qorqoreen iyagu fanadallu waxaan ahaanaynaa caakifiina negi kuwii ah lahaa ay calayhaa asnaamta korkeeda fanadaluda marka in laga wado waxaan nahay un maalin iyo habeen waxay rabta ha ahaato luqada carabiga laakiin dalla maalintaa la isticmaalaa marka haddii macnaha maalin laga wado macnuhu wuxuu noqonayaa maalin oo dhan waxaan aan ku dul hogannahay asnaamtaas macnuhu saasuu noqonaya qaala wuxuu yidhi hal yasmacuunakum hal yasmacuuna ma maqlayaan kum ay dacwatakum ducadiina ma maqlayaan iyagu id waqti tadcuuna ay tadcuunahum markaad caabudaysaan idinku dacwadiina ma maqlayaan iyaga yani markaad u yeeranaysaan ad wax ka tuugaysaan ama ad wax ka baryaysaan ma idin maqlayaan ow amase yanfacuunakum ma idin anfacayaan haddaad caabudaan wax ma idin tarayaan waay marka nacam ow amase yaduruuna ma idin dhibayaanoo haddii aad cibaadadoodii ka tagtaan wax ma idinka dhibayaan saddexdaa arrin buu usoo jeediyeyoo ma idin maqlayaan ma idin anfacayaan ama ma idin dhibayaan anfaca marka wuxuu ka suurtoobaa shayga haddaad caabuddo aan wax ku taraynin thawaab aan laga helaynin haddii aad ka tagtana ciqaabtiisa aan laga baqaynin labadaas midna suuragal ma ku yihiin waa asnaamtani qaaluu waxay yidhaahdeen bal e iska badaa inay na maqlayaan na maqli maayaan inayna anfacayaan ama na dhibayaan iskaba daaye wajadnaa waxaan aragnay oon helnay aaba'anaa aabbayaalkeen yafcaluuna inay sameynayaan kadalika sidaadaas oo kale marka waxay ugu jawaabeen maxdu taqliid taqliid barax tiran waxba innaga daliil ma haynay dhaheen waxaan aada sheegaysana kuma hayno laakiin aabbayaalkeen un baan aragnay iyaga oo sidan u dhaqmayo marka aabbayaalkeen waxaan kasoo gaarnay ma ka tegayno qaala wuxuu yidhi afara'aytum bal ii sheega maa waxa kuntum aada ahaydeen tacbuduuna inaad caabudaysaan bal ka warrama antum idinka iyo wa aabaa'ukum aabbayaalkiin al aqdamuuna ee horreeyey idinka iyo aabbayaalkiinnii hore waxaad caabudayseen bal ka warrama fa inahum iyagu dhammaantood caduwun cadow weeyaan lii aniga ayay cadow ii yihiin ilaa rabba alcaalamiina caalamiinta rabbigood marka laga reebo marka sidaa markaan leenahay ilaada waxaan ku wadnaa inay tahay istithna oo mutasil ah istihnaha marka mutasilkaa macnihiisu wuxuu yahay waxa mustathnaa minhuga iyo mustathnaha waa jinsi hadda marka waxay tahay macnahaas marka laga bixinayo macnaheedu waxaa weeyaan waxay caabudi jireen ilaahay subxaanahu watacaala iyo qeyrkiisa isaga marka wuxuu leeyahy waxa aada ilaahyada ka dhiganayseen oo dhan oo dhan marka la leeyahay alla waa ku jiraa leanna mushrigu wuxuu mushrig ku yahay alle iyo qeyrkiis buu isla caabuda leanna shirkigu waa wadaajin marka maadaama alle iyo qeyrkii labadooda oo ay isku wadeen oo ilaahayna ay wax siinaayeen qeyrna ay cibaadada wax ka siinaayeen ayuu wuxuu leeyahay kulligood cadow bay ii yihiin ilaa rabbaalcaalamiin rabbi marka laga reebo oo isaga yacni cibaadadiisa waa rabaa oo isaga cadow iima aha weynaa laakiin inta kale ee anfici maayaan qaarna waxay leeyihiin ilaadaan istitnaha ku jiraa waa munqatic munqatic marka la leeyahay macnaha nimankan ilaahay maba caabudi jirin asnaamay caabudi jireen keliya ilaa rabbaalcaalamiina laakiin rabbaalcaalamiina acbudu rabbaalcaalamiinaan caabudayaa saasay soo qadarayaan sida horaase aada u fiican leanna ilaahay waa yaqaaniin sida aayadda suuratu zumar iyo ku cad oo maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila llahi zulfaa iyo suuratu lancaamna waxaan kusoo marnay nadarka iyo inay ilaahay iyo qeyrkiis iskula nadri jireen ayb wajacaluu lilahi mima dara'a min alxarhi walancaami nasiiba faqaluu hada lilahi bizacmihim wahada lishurakaaina meeshaas marka waxaa ka muuqanaysa alle iyo qeyrkiis inay isla wadeen cibaadadooda nabiyullaahi ibraahim marka kuwii kaleu ka beri noqday allah buu soo reebay marka fa inahum iyagu wuxuu yihi qaala wuxuu yihi afara'aytum bal ii sheega maa waxa kuntum aada ahaydeen tacbuduuna inaad caabudaysaan antum idinka iyo wa aabaa-ukum aabbayaalkiin alaqdamuuna ee horreeyey fa inahum iyagu caduwun cadow weeyaan lii aniga ay cadow ii yihiin ilaa rabbaalcaalamiina marka laga reebo rabbulcaalamiin maahe oo isagu cadow iima aha cibaadadiisana waa rabaa weyna ay anfacay saasay ka dhigan tahay naam rabbulcaalamiin uu marka sifeynayaa waxyaaba uu uga duwan yahay waxa kale aladii allihii maahane khalaqanii i abuuray fa huwa isaga keligii unbaa yahdiini i hanuuninayo iyo waladii allihii huwa isaga oo keliya un yudcimunii iquudinayo wayasqiini i waraabinayo waidaa haddii maridtu aan jirado fa huwa isaga keliya unbaa yashfiini i caafinayo ka isaga keliya i caafinayo way waladii iyo allihii yumiitunii i dilayay huma markaa dabadeed yuxyiini i nooleynayay iyo waladii allihii admacu aan damcayo an yakfira lii inuu ii dhaafo aniga khatii'atii gafafyaalkayga inuu ii dhaafo yowma addiini is-abaalmarinta maalinteeda kaan damcayo inuu ii dhaafo marka daa'iman khaaliq iyo makhluuq in la kala farqiyaa waa daruuri si khaaliqana cibaadadiisa loo siiyo keliya makhluuqana looga fogaado wax cibaado aan la siinin marka alle muxuu la gooni yahay alladii allihii unbaan cadow ii ahayn aniga khalaqanii i abuuray fa huwa isaga oo keliya unbaa yahdiini i hanuuninaya damiirulfasliga halkan la geliyey aladii khalaqanii fa huwa yahdiini la dhahayo macnaha xasri baa ku jiro fa huwa isaga keliya unbaa yahdiini i hanuuninaya waay marka iyo waladii allihii huwa isaga oo keliya un yudcimunii kan i quudinayo wayasqiini i waraabinayo biyaha aan cabayo iyo waxa aan ku noolahay allaha suurogeliyey wa idaa haddii maridtu aan aan jirado hadduu ijirisiiyo ma dhihin iyadoo la ogyahay caafimaadka iyo jirada labadaba allah keeno haddana wa idaa maridtu haddaan aniga jirado ayuu cabiray ta-addu baa ku jiraa layidhi marka naam waxa xoogaa la sharaysanayo oo la necab yahay markaas in ilaahay uu u tiiriyo ayuu xoogaa yar diidayaa naam wa idaa haddii maridtu aan aan xanuunsado oon jirado fa huwa isaga un keliya unbaa yashfiini ee caafinayo min asmaa illaahi tacaala marka waxaa ka mid a ashaafi ayb waladii iyo allihii yumiitunii idilaayey aniga huma markaa dabadeed yuxyiini inooleynayay kaan caabudayo waa ka sifaadkaas iskale idinku kuwiina ma hayaan waayo waxaas iyo waladii alliha admacu aan damcayo an yakfira lii inuu ii dhaafo aniga khatii'atii gafkayga yowma ddiini maalinta aakhiro kaan quud daraynayo oo aan damcayo inuu gafkayga aakhiro dhaafo meeshaa marka ninkii la dhihi jiray ibnu judcaan caa-isha markay nebiga su-aashay oo ay tiri rasuul allow ibnu judcaan martiduu soori jiray dadku kaalme ayuu kaalmey jiray ma anfacayaa arrinkaas waa kii nabiga sala alla ly slama yihi maya inahu lam yaqul yowman qatu rabi ikfir lii khatii'atii yowma addiin weligiis ma dhihin ilaahu gafkayga aakhiro dhaaf ma dhihin marka ilaahu gafkayga aakhiro dhaaf maxay ka dhigan tahayna aliimaanu bilyowmi alaakhir aakhiro inuu rumaysan yahay daliil u tahay marka ninkaana maxaa le maxaa la leeyahay aakhiro ma rumaysnayn macnuhu saasuu ka dhigan yahay rabbi yaa rabbi rabbigayow hablii ii hibey xukman xugun ii hibey waa nubuwo iyo nebinimo xikmad wa alxiqnii i haleeshii bisaalixiina kuwa susuuban i haleeshii rabbiyow wajcal lii ii yeel aniga lisaana sidqin ammaan yacni run ammaanteed fi laakhiriina dadka dambe dhexdooda ii yeel carabtu shayga ay fiican sidqi bay daba dhigtaa marka lisaana sidqin hanaa'a sidqin waa ammaan oo markaa yacni run ah ilaahow ii yeel aniga fil aakhiriina dadka dambe dhexdooda meeshaa marka waxay leeyihiin culimada waxaa laga qaadanaa oo la sunneeyaa qofku laba cumri buu leeyahay cumri waa midka uu adduunyada ku dhammaysanayo kaas waa ku qaatay cumriga kale waxa weeyaan waxa uu adduunyada uga tagayo oo khayr ah wixii uu adduunyada uga tago oo khayr ah ka-anamaa waa wuxuu ka dhigan yahay qofkii weli inuu nool yahay ka-anamaa wuxuu ka dhigan yahay qofkii inuu nool yahay hadaad adiga marka musli dad muslina aada wax bartay ama aad dad muslina sadaqo jaariya aada samaysay oo ceel aada qoday la cabayo oo masjid aada dhistay lagu tukanayo oo khayr aada horseeday weli uu baaqi yahay oo cilmi aada qortay oo dadki akhrisanayaan mar kasta marka qofkaasi waxaa weeyaan asagoo dhintay buu nool yahay maxaa nool marka ammaanta lagu ammaanayaa nool xadiidka nebigana wuxuu ahaa idaa maata alinsaanu qofku hadduu dhinto inqataca camaluhu camalkiisa waa go-aa ilaa min halaatin saddex ma ahan sadaqatin jaariyatin sadaqo socoto ow cilmin yuntafacu bihi cilmi lagu intifaacsado iyo ow waladin saalixin yadcuu lahu ama cunug fiican oo usoo duceynayo saddexdan marka xadiidkaas iyo aayaddan marka laysku akriyo waxaa kasoo baxayo qofku inuu u dadaalo adduunyada gadaashiisa inuu uga tago wax fiican inuu taa aada ugu dadaalo haddii uu marka sidaas yeelo cumrigiisii adduunyadana waa dheefsaday qofkaasi marku dhinto kadibna ducaa laga soo daba tuurayaa walidaalika dadkan yacni culimadan aan ka faa'iideysanayno kutubtooda aan akrinayno mar kasta marka magacooda la sheegaba maxaa la dhahaa raximahu llah qaala nawowiyu raximahu llah qaala bnu kathiir raximahu llah qaala bnu taymiyata raximahu llah muslimkii baaba carabkooda duco ugu jiraa taana marka waxaa lagu gaarayaa qofka wax fiican inuu la imaado wabilcagsi qofka xumaanta ka tago isagana dee dembi iyo wax daran ayaa dadka uu uga dhex tegayaa lidalika nabiga sala alla ly slam janaaza lasoo marsiiyey agtiisa markaasuu wuxuu yihi mustariixun ow mustaraaxun minhu waa mid raaxaystay ama mid laga raaxaystay waayo midkan buu yihi lasii wado markaasay yidhaahdeen maa mustariixun wa mustaraaxun ow mustaraaxun minhu maxaad ka wadaa rasuul allahu markaasuu yihi ama alcabdu saalixu addoonka wanaagsan yastariixu min nasabi dunyaa wa tacabiha adduunyada dhibkeeda iyo daalkeedu ka nasanaya wa ama alcabdu alfaajiru laakiin addoonka faajirka ah yastariixu minhu annaasu waashajaru waddawaabu dadkaa ka raaxaysto geedaha ka raaxaystaan xoolaha ka raaxaysto kii maa dhintay allaana dhaafiyaa la leeyahay wax wanaagsanna adduunyadii ugama tegin dadkiina waa ka raaxaysanaya qofka marka waxaa laga rabaa inuu ka tago wax wanaagsan inuu adduunyadii uga tagto oo dadka dambe ay ku xusuustaan oo ay ku ammaanaan ooy ugu duceeyaan ayaa la rabaa markaa nabiyullaahi ibraahim taasuu ilaahay warsanayaayo wuxuu leeyahay ilaahu ummadda gadaal ka imaanayso ammaan wanaagsan iyo dhig dhexdooda marka waxaana laga qaatay marka qofku inuu arrintaa iyadaa inuu tamaniyo ku dadaalo wax fiican wa gaalada iyaga ammaanta waa rabaan in looga tago adduunyada ammaanta iyaga marka waxay u rabaan un keliya magacaas un ha jira bis aakhira thawaab iyo duco iyo midna waxa kama rabaan meelna marka iyagu kaa wax waxba kama rabaan laakiin qofka mu'minka dee ducadaas muslimiinta gadaashiisa ay ugu duceynayaan ayuu rabaa marka waa in lagu dadaalo arrintan naam waqti hadda waxaan ku jirnaa innaga dadku aynanba waxaa danaynaynin naam oo la leeyahay war waxaani maa maa ilaahay ka cabsatid qofka haddii la yidhaha war waxun inay kaa haraan ma ka baqaysid miya maxay dhibaysaa buu leeyahay ceeb waa laba afmaroojis naam laba jeer unbaa saas gacanta la dhahayaa un ama afka la maroojinayaa wixii ka dambeeya waa la iloobayaa buu leeyahay allahu mustacaan ummad walba waxay ku hadashaa caqliga dadka ay ku dhex nool yihiin ee ummaddaana iyaga de qof fiican iyo qof xun aan iyagu taariikhdiisa aan danaynaynin marka wuxuu is leeyahay xumaan kastood falkiso dhib ma laha yaa awalba adiga ku xasuusanaya kumaankun iska laay haddaad doonto hadhowna marka waa lagu iloobayaa kuwo kalaa soo baxaya adig waa lagu iloobayaa buu is leeyahay naa ayb marka walidaalika marka qolaba qola qolada ka dambeysay ka xun tahay markaasaa midkii horeba xumaantaadii waa la iloobayaa buu leeyahy ayaan buu ka maqnaanayaa saaxada ee kabacdi waaba soo dhacayaa xukun iyo waxbauba rabaaba inuu madax noqdaba ka ninkii marka la necbaayo ummadda dhibaatada baday maba moodidba kii iska iibsado dadka iyo dalka iyo diintana waxoogaagan isaga qaday buu leeyahay guryana ku dhiso maxaa kaa galay adiga hadhow yaa ku tabaaya banaan laakiin ilaahay agtiisana xisaabaa taallo ummaddana dad uun waa ku jiraan marka xumaanta iyo qofka waxa uu galay iyo og ninkii sidiisa wanaag ka tagana ummadda uga dhex tagana wanaaggiisiibaaba sheegaya isaga ama cilmi la bartay ha noqdo ama masjid ou dhisay ha noqdo waxaa unbaa sheegayaan marka ha lagu dadaalo qofka ha ku dadaalo wax fiican inay ka haraan mahmaha soomaaliya jirto waxay yidhaahdaan waari maysida war ha kaa haro marka waari maysida war ha kaa haro wax si waa u fiican tahay laakiin waxaa fiican in la yidhaha waari maysida war fiican ha kaa haro war fiican inuu kaa haree war laakiin iska baas oo saqajaannimo oo qabaa-ilka layskugu diro iyo berigii oday hebel saanuu ku maahmaahay oo qabiilka lagu kiciyo wax fiican ma ahan kaas inuu kaa kaa haro ma fiicne waxaa fiican war nabadeed oo ummad isu keeni karo ama xikmad ay ku jirto ama cilmi ku jiro la imaw kaasna ka tag dabadeed marka ummaddii waa kugu ammaanaysaa maqrizi kitaabuu ka alifay risaalow ka qoray mas'aladan oo wuxuu leeyahay nufuusta wanaagsan ee dahiran waxay aada u jeceshahay buu yidhi in wax wanaagsan ay ka haraan aayaddan iyuu soo qaadanayaa marka wajcal lii ii yaal lisaana sidqin run ammaantiis ii yaal fil aakhiriina kuwa dambe dhexdooda igugu yaal wajcalnii iga dhig rabbiyow min warahati jannati nnaciim nicmada jannadeeda kuwa dhexlayo iga yeel allow oo kuwa yacni igu dar wajcalnii iga dhig oo iga yeel min warahati jannati nnaciimi naciim jannadeeda nicmada jannadeeda kuwa dhexlayaa ilaahu iga mid dhig oo kuwa iga yeel waqfir dhaaf liabi aabbahay u dembi dhaaf rabbiyow inahu aabbahay isagu kaana wuxuu ahaaday huwa isaga min addaaliina kuwa dhuunsan buu ka mid ahaaday marka waqfir liidan ducadan dembi dhaafka u dalbaya waa intuusan ogaanin markuu ogaaday laakiin waa bis waa dhaafay wamaa kaana istikfaaru ibraahima liabiihi ilaa can mawcidatin wacadaha iyah waatayse aayadda suuratu towba ay ahayd falamaa tabayana lahu anahu caduwu lilahi tabara'a minhu ina ibraahima la waahun xaliim marka markii uu ogaaday waa farahu ka qaaday waqfir ilaahu dhaaf liabi aabahay u dembi dhaaf inahu isagu kaana wuxuu ahaaday min addaaliina kuwa dhunsan walaa tuksinii hay hoojinin yowma maalin yubcahuuna dadka lasoo bixinayana rabbiyow hay hoojinin yowma maalin hayo hay hoojinin laa yanfacu ounan anfacaynin maalun maal iyo walaa banuuna wiilal aynan anfacaynin ilaa man qof ma ahane atallaaha alla u yimid biqalbin qalbi ugu yimid qalbiga oo saliimin nabad galay qalbi marka tawxiid ku jiro alle qofkii ugu imaada maahane kaa unbaa badbaadaya walaa tuksinii hay hoojinin yowma maalin yubcahuuna lasoo bixinayo dadkii yowma maalin hay hoojinin laa yanfacu ounan anfacaynin maalun maal walaa banuuna iyo wiilal midna aynan anfacaynin ilaa man qof maahane atallaaha alla ugu yimid biqalbin qalbi qalbiga oo saliimin nabad galay kaasi wax waa anfacayaa mar qalbigiisa waa anfacayaa iyo maalkiisii adduunyada uu kusoo sadaqaystay iyo kheyrka uu ugu ugu ugu shaqeeyey wauslifat waa lasoo ilaa man axad maahane atallaaha alle ugu yimid biqalbin qalbi qalbiga oo saliimin la nabadgeliyey ama nabadgalayba wa uslifat iljannatu jannadii baa lasoo dhaweeyey lilmuttaqiina ayaa loo soo dhaweeyey wa burizat waa la muujiyey aljaxiimu jaxiimo ayaa banaanka lasoo dhigay lilghaawiina kuwii xadgudbay baa loosoo bannaan dhigay wa qiila lahum waxaa loo yidhi iyaga ayna maa ayna aaway maa wixii kuntum aada ahaydeen tacbuduuna inaad caabudayseen min duunillaahi alla sokadiisa hal hal yansuruunakum ma idiin gargaarayaan ow amase yantasiruuna iyagu ma gargaarsanayaan fakubkibuu waa la tuuray oo waa la riday fiihaa jahanamo dhexdeeda lagu riday jaxiima hum iyagii ayaa lagu riday iyo walghaawuuna kuwii xadgudbay iyo wa junuudu ibliisa ibliis ciidankiisii baa lagu riday ajmacuuna dhammaantood ayaa lagu tuuray marka labadii masiiree la kala aadayay unbuu alla ka hadlayaa wuxuu leeyahay wa uslifat waa lasoo dhaweeyey aljannatu jannadii baa lasoo dhaweeyey lilmuttaqiina ayaa loo soo dhaweeyey wa burizat waa lasoo muujiyey aljaxiimu jaxiimaa lasoo muujiyey lilghaawiina baa loo soo muujiyey kuwii xadgudbay waa gaaladii waqiila lahum waxaa loo yidhi iyaga yacni yowma alqiyaamati ayna maa ayna aaway maa wixii kuntum aada ahaydeen tacbuduuna inaad caabudayseen min duuni illahi alla sokadii hal yansuruunakum ma idiin gargaarayaano cadaabka ma idinka celin karaan ow amase yantasiruuna ma gargaarsanayaanoo lianfusihim ma u gargaarsanayaan fakubkii buu waa la tuuray fiihaa waxaa lagu tuuray fi fi ljaxiimi naarta jaxiima dhexdeeda yacni meeshaabaa lagu tuuray waa ay qudifu hum iyagii baa lagu tuuray iyo walgaawuuna iyo kuwii xadgudbay kufriga ku xadgudbay wa junuudu ibliisa ibliis ciidankiisii baa lagu tuuray jaxiima marka ibliis ciidankiisa jin iyo insi waxay rabaan ha ahaadaan labadaba waa soo gelayaan ajmacuuna dhammaantood ayaa lagu tuuray dood baa marka dhex marayso qaaluu waxay yidhaahdeen walxaal hum iyaga oo fiihaa jaxiimo dhexdeeda ku jiro qaaluu waxay yidhaahdeen walxaal hum iyaga oo yakhtasimuuna doodayaan fiihaa jaxiimo dhexdeeda ku doodaya ayay waxay dhaheen tallaahi baan ku dhaaranaye in kunnaa in kunnaa maa kunnaa ma aanan ahayn la fii dalaalin ilaa fii dalaalin baadi dhexdeed un baan ahayn baadida oo mubiinin cad id waqti ayaan baadi dhexdeed ku sugnayn nusawiikum aan idinla ekeynaynay birabbi alcaalamiina rabbulcaalamiin markaan idinka idinla simi jirnay taswiyadaasina marka xaggay ku dhacaysaa cibaadada wey gaalada iyaga marka ay isla ekaysiinayaan alle iyo qeyrkiis xagga abuurista iyo iskulama ekaysiiyaan sida badan oo hadda mushrikiintii carabta laata iyo cuse markay caabudayaan ma dhahayaan laata dhulkay cirkay abuureen iyo cuse oo yacni mas'alada abuurista alle ma ahayn inay ku simaayaan alle iyo asnaamta laakiin meesha alle iyo asnaamta ay isku simi jireen waxay ahayd cibaadada waana mawdic u baahan in aada loo fahmo leanna waxaa laga hayaa kufaaru quraysh wala-in sa'altahum man khalaqa asamaawaati waalarda layaquuluuna allah bayba dhihi jireen dhuli cer yaa abuuray laataa abuuray ma dhihi jirin allah abuuray dhihi jireen laakiin markay timaado war ilaahay keliya caabudana maxay dhihi jireen ajcala alaalihata ilaahan waaxidan ina hada la shay-un cujaab macbuudyaalkii la caabudi jiray miyuu halka dhigay wax lala yaabo waa arrintan marka meesha ay ilaahay geyrkii kula simaayeen waa fil cibaadati ee ma ahan dhulka yaa leh iyo cirka yaa iskale ma ahan ee dhulka iyo cirka abuuristooda iyo lahaanshahooda iyo waa u ogolaayen alle qul liman ilardu waman fiiha in kuntum taclamuuna sayaquuluuna lilahina waa soo marnay fi suurati lmu'minuun qur-aanka marka meesha u socdo in la fahmaa waa daruuri marka waxay leeyihiin tallaahi allaan ku dhaarane in kunnaa inta in maa laga dhigaa bannaan lafiida laamta ku jirana bimacnaa ilaa waxaa kaloo bannaan inta mukhafafa min athaqiila in laga dhigo ismigeedana damiiru shani ou noqdo in hu shaniya la yihaha markaas kunnaa waxaanu ahayn la fii dalaalin mubiin amase in la yidhaha in kunnaa maa kunnaa ma aanan ahayn la fii dalaalin ilaa fii dalaalin baadi dhexdeed un baan ahayn baadida oo mubiinin cad id waqti ayaan baadi dhexdeed ku sugnayn nusawiikum aan idinla ekeynaynay idinkan birabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda cibaadadan marka idinkula ekeynaynay waay wamaa adalanaa nama dhuminin innaga ila almujrimuuna unbaana dhumiyeen kuwii dambaabaye mujrimiin unbaana dhumiyeen oo baa baadida wax noo waxa noogu yeeray oo ilaahay keyrkii inaan caabudno waa un shaytaan famaa lanaa nooma sugnaanin haddaba innaga min shaaficiina kuwa noo ergeeyo kuwa noo ergeeyo nooma sugnaanin walaa sadiiqin saaxiibna nooma sugnaanin saaxiibka oo xamiimin dhow yacni sadiiq ama saaxiib yacni xamiimin aada u dhow oo noo ergeeyana nooma sugnaanin maanta falow ana lanaa karatan falow ana lanaa may noo sugnaato lowdan marka waa tamani xarfu tamani wa falow falow ana lanaa alla may noo sugnaato innaga karatan celin may noo sugnaato adduunyada naloo celiyo fanakuuna marka aan ahaano min almu'miniina mu'miniin aan ahaano markaas alla maa naga celiyo mu'miniin aan ahaane ina fii dalika kaagaas dhexdiisa la aayatan ayaa ku sugan aayad waxdaaniyada alle lagu garto wamaa kaana ma uunan ahaanin akharuhum badankood mu'miniina kuwa alla rumaynaya maynan ahayn badankood wa ina rabbaka rabbigaana lahuwa isagu alcasiizu waa alla addoommadiisa ka adag arraxiimu naxariis badan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslam calaa nabiyina mxamed